guddigayga laba xildhibaan ayaa ka baxay labada xildhibaan dade beribaan axdiwilahi raashirdigaan ballansanayo inay warbixino siiyaan weli ma aan wada fadhiisan oo iyagaaba daalanayo d waa dad hawl badan soo qabtay waaye waana ku hambalyaynaya xildhibaanadii halkaas tegay oo hawshaas soo qabtay nin baa hadda kabar waxaa waa waxaa le aan maqlay inuu ahaa nin runloowa sheeka oo waa noogol sheekeyn jiray markaan yara runloow buu ahayaa leer waa run badnaay marka mar un in been laga laga sheegsiiyo ayay isku dayeen dad doonaya inay umunaafuqeeyaan oo ninkaas runlowga ah inay been un inuu sheegaya ay dadku ugumarka ka dhigaan markaase waxay yidhaahdeen intay xoolo soo xereen dibi weyn ay soo xereen oo ay reerkii ay dherihii wax lagu qarsan lahay ay keeneen ay dheheen ordo soo diga dadka xoolaha noo noo qalane si xoolaha aynoo cuntada noogala qeyb galaan markaasu intuu baxayaa waxaa leeyihi reerkii u tagay u yiri nimi waa liisoo kiin diri xoolaha inad cuntiina ayaan ugu talagalnay dee ma aqaan oo hadda xoolihii ma karsin yihiin waa maya dibi waa xeray daaqinama karsanaayo u yiri la daysin doonayna ma aqaan marka haddii mar god uu qodnaa godkana hadda lix miter u noo sheegay waxaa jira barbarsona wax la yiraahdo oo labada dal udhexayso oo weyn oo baabuurta kasta marka labada dhinacba ay qolaba ay ka koostarolato mar haddii uusna lix miterna hadda wa waad ogtihiin oo waa hal qol lix miter ka badan ayaa caalamka uu wada dhexeeya soomaaliya iyo muxuu ahay kenyana waxay kamid yihiin dalalka caalamka sida sida dalalka caalamka ay u nool yihiin inay u noolaadaan deris u yihiin inay u ahaadaan ayaa fiican anigu waxaan qabaa markii la ogaaday in xildhibaanada soomaaliyeed ay kusoo baxeen ayaa berihii wixii iyo howlihii u socday laga joojiyey inay arrintaas kenya kutaa ku tala jirto ayna wado waana ogsoonahay waana waana xaqiiqda runtii wax laska misaabi karna maaha oo hadda la dhihi karo meesha wax nooga socday iyo wax hawlahoo ka ka socday iyo nimankaa wax ma yeeli karaan dabcan xaduudaheenana way iska dayacan yihiin waad ogtihiinoo baabuurka nairobi kasoo baxay ee kolonyada ah ee hangaro iyo wada muxuu ahay containaro wado ee laleeyahay ciidanka inay u socdaan oo ay alaab u wadaan lama oga inay sun ka buuxaan oo beriga ku-aasayeen iyo inay hawlo kale u socdaan midna markay askari soomaalida oo joojinahoo baaraya meesha ma joogo dhulka xaduudkeena anagu waa furin yahay diyacnaa badan baa jirta taasaa keenaysa xildhibaanada inay welwel badan ay qabaan si kastaba ha noqotee xildhibaanadii noo tegay meesha noo soo warbixiyeyna waa ku mahadsan yihiin waxaana muhiim ah in taxadir badan oo dhulkii iyo xaduudihii dalka iyo dadkiiba aan lagu dayacayn in la sameeyo annagu waxaa naga go-on baarlamaanka soomaaliyeedna uuna weydiistay inaan keeno hindiis sharciyeed lagu xafidaayo xaduudaha dalka taasna waa hawsheeda way noo socotaa sharcigaas anaga waa iska dhamaynay nuurna dadka warabi oo kamid ah in xiligaas sharcigaas aan wadnay marka insha allah waa dadaalaynaa waxaan rajaynayaa in ummadda soomaaliya xadkeena waa dheeryahay maaha balxaaw iyo inta xeebaano tegi karaan ma hal maalin ay ku tegi karaan ma ilaa iyo muxuu ahaye xadka badda meeshas ugu dara ilaa iyo iyo inta etoobiya looga baxo ayaan xad leenahay waa xad aada u dheer oona iska furan marka laa shakilna ina kenya damac uu galay ha badnaado hasi yaraado soo ah aniga waxaan hayaa madaxweyne ku-xigeenka kenya oo oo hadlayo oo dhahayo waa dhisanaynaa xadkayna waxaan hayaa jernaal oo ritaay ah oo ciidamada ka fadhiistay oo asagana dhahayo xor bay u tahay kenya inay dhisato xaduudkeeda waana dhisaynaa labada dalna markii xaduudkooda la dhisaayo waxaa muhiim ah in labada dal ay iska wada og yihiin ay heshiis ku yihiin xaduudka waa dheer yahay waa la qalooci karaa waa la laabi karaa damac kale oo badda ah waa jiraa oo kenya hadda dacwada ay taalo muxuu ahaa heeg ay taalo waxaa suurtagala xaduudkan inta zylandiga oo lama degaanka ah in ay ay rabto inay ka qalluuciso oo ay laab geliso oo ay meesha hadda oo ay dacwadooda een, ay soomaalidu dacwada gelisatay oo oo xadkeeni badda ay kusoo duro ay rabtay inay ku aadisay suurtagal waayo laakiin anagu mar walba xaq baa noogula leeyahay dalkayna na- isnoogu leeyahay dadkayna ay noogu leeyihiin taariikh xunna inaan reebno ma rabno feejignaan weyn oo weyn oo weyn ay xildhibaanada qabaan xad soomaaliya iyo ito- muxuu ahaaye kenya ay isticmaalka u sameeyeen waayo aniga xadkayga intaa inaska badan yahay ayaan aaminsanahay xadka soomaaliya waa inta af soomaaliya looga hadlo waa ogyihiin kenyana waa ogyihiin cid walba oo een, muxuu ahaay dibis aan nahayna way og tahay dadka soomaaliyeed oo isin iyo isinka xadkaa hadda la sheegayo waa xadkii isticmaalkee ma aha xad ay kenya iyo soomaaliya intay kuwada heshiiyeen ay samaysteen oo nihaayadii eh ma aha marka een, dhulboobka waa iska jiri waa wax la dhaxal eh waaye laakiin xilliga hadda waxoogaa yar een, soomaaliya ay dabacsanaan ka jirto haddii las leeyahay waxaan- waad ugu faa'iidaysan kartaa ku qabse ku qadimaysid in la sheegi jiray ay tahay soomaaliya arrintaas arrintaas soomaalida way way way ka qabweyn tahay xaqiiqatan boqolkiiba boqol waxaan u mahad celinayaa dadka reer beled xaawo iyo dadka reer gada guud ahaan siday ugu dhidhiyeen iyo siday ay ay qayldaanka noo soo gaarsiiyeen